ila lagu kalsoon yahay ayaa ku soo warramaya in dhanka puntland khasaaraha dhimasho ay tahay laba askari sidaa ay ku warramayaan dad goobjoogayaala waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka difaaca puntland oo ka gaabsaday in ay waraysi toosa daljarsiyaan ayaa guula ka sheegtay dagaalkii ay maanta somalilan la galeen ilo kale oo lagu kalsoon yahay waxa ay ku warramayaan in muddadii dagaalku maanta u socday somalilan inay gacanta ku dhigeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland xilli uu ku sugnaa gurigiisa dowladda puntland ayaan weli mowqif cad ka istaagin dagaalka somalilan ay la gashay iyo qadiyadeeda ku aadan gobolkaasi oo xilligan somalilan ay danaynayso in ay ka hirgeliso sanaadiiqda doorashooyinka somalilan haddaba waxaa caawa degan xaaladda goobihii dagaaladu maanta ay ka dhaceen waxaana warar dheeraada ay ku warramayaan in gurmadku caawa labada dhinac wuu ka imaanayo xaaladduna aysan caga badan ku taagnayn oo xilli walba dagaal la filan karo mukhtaar xuseen maxamed oo ka mid a odayaasha degmada xingalool oo caawa khadka telefoonka igu warramay ayaan wax ka weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka iyo waxa ay filan karaan maadaama ay yihiin dadkii deegaanka waxaana ku yidhi raadiyuhu waa mahadsan yahay horta meesha maanaan tegin warka sida nala kusoo leeyahay oo dadyogu ay sheeg sheegayaan telefoonku sheegayo dhimasho waa jirtaa dhaawac waa jiraa gaadiid la kala qabsaday waa la sheegayaa ciidan urursi lasu ciidan urursanayana wuu jiraa marka dee meeshan anagu aanu joognana nabadgeliya ka jirta dhinaca madaxigta waqooyiga sanaatiiqda magaalada ka taal wax codaynihina hadeer ma socoto dee warka intaan mahayno waa intaa xa- xaaladda caawa ka waran sidee wey jawigu waa sida caawa jawiga halka aanu joogno aad buu u degan yahay laakiin baqdin weyn baa waxaa laga qabaa dhinaca bariga naga xigta xaggee ku suganta adugu hadda xingalool baan kusugnahay ha xingalool maanta maxaa ka dhacay
wax allaare iyo wax ka dhacay male wax ka dhacay male gaadiidka dagaalka halkaa ka dhacay iyo gaadiid gurmad oo na dhaafaya maahane wax kale oo ka dhacay male shalay baa mudaharaadadii wax ka jireen wararka hadda aad maqlaysaan maxaa kamid ah waxyaabaha hadda la hadalhayo oo deegaanka aad ka maqlaysaan waxaa kamid ah in aada la isugu ciidan urursaday labada dhinacba ay isabqadiyaan iskuna dhow yihiin ee saacad kastana dagaal la filan karo khasaaraha bal si faahfaahsan uga hadal waxyaabaha aad maqasheen ee dhanka khasaaraha waxay nagu yidhaahdeen qoloba labaa ka dhintay
haye qolada qolada puntland labana waa ka dhaawacantay gaarina waa nala waa laga qabsaday lix nin oo maxaabiis ah oo nin xildhibaani uu ku jiro iyo nin nabadoonana waa laga qabsaday bay nagu yidhaahdeen
haye
waxaa la leeyahay maxaabiistiina waxaa loo gudbiyey dhinaca waqooyiga oo eergaaba loo gudbiyey
maxaabiistu intee ahaayeen
lix bay noogu sheegeen magaaladaa la mariyey baa laigu yidhi anigu ma arag laakiin waxaa laigu yidhi lix nin bay ahaayeen nin nabadoona iyo nin xildhibaanada ku jiray xaggee loo gudbiyey ba la yidhi eergaaba eergaaba loo gudbiyey baa laigu yidhi waa tahay dhanka somaliland ba khasaaraha maxaa maqasha
waxaa laigu yidhi laba nin baa ka dhintay
laba nin baa
waa dhintay baa laigu yidhi qolana waxay igu tiri waa hal nin
waa tahay
wax kale oo waro aanu ka hayno male doorka odayaashaad kamid tahay ilaa xilligan maxaad samayseen idinku waxgaradkii deegaanka haddaad tihiin wallaahi wax la samayn karo iyo wax hadeer aanu ku tallaabsan karo xaalad oday waa dhaaftay xaalad oday waa dhaaftay xaaladdu hadee waxa weeye wixii wixii la kala qaado un eeg maahaane xaalad oday intii xaaladda oday way ahayd intii horey ahayd waanwaan baanu ka gallay inaanu nabadgelyo ka raadino oo layska kala noqdaanu ka gallay dee xaalad oo ay dhaaftay cid kastaba ha sabatee
maxaad hadda filan kartaan saacad kasta waxaa la filan karaa in goobtaasi dagaal ka bilowdo mukhtaar xuseen maxamed oo ka mid a odayaasha degmada xingalool oo khadka telefoonka xingalool caawa igu warramaya ayuu kaasi ahaa